ilo wareedya magacyadooda diiday oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud uu dhowaan la kulmay mas-uuliyiin saroo ka tirsan maamulka yuhuudda ee gumaadka iyo gumeysiga ku haysta dhulka barakeysan ee falastiin safar uu dhowaan xasan sheekh maxamuud ku tagay dalka adarbijan ayaa lagu waramay inuu halkaasi kula kulmay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka yuhuudda kuwaasoo ay ka wada hadleen arrimo kala duwan sida ay ku waramayeen ilo wareedyada waxaa kulanka dhex maray xasan sheekh maxamuud iyo yuhuudda aad looga qariyay warbaahinta iyo xitaa qaar ka mid a mas-uuliyiintii qaybta ka ah safarka madaxweynaha dowladda federaalka saraakiisha yuhuudda ayaana sheegay inay aad u xiiseynayaan xiriir toos ah oo dhex maray yuhuudda iyo dowladda federaalka lama oga ilaa iyo hadda waxuu xasan sheekh maxamuud kaga jawaabay codsiyada yuhuudda iyo waxuu dhankiisa ka codsaday iyaga laakiin dhowr jeero hore ayay warbaahintu heshay xoga tilmaamaya in xasan sheekh maxamuud uu kulmo la yeeshay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka yuhuudda marsiyo horeyse ayaan la sheegay in kulan ka dhacay dalka imaaraadka carabta ay isku arkeen xasan sheekh maxamuud iyo mas-uuliyiin ka socota maamulka yuhuudda waxaanuu horay xasan sheekh u sheegay in yuhuuddu u aqoonsanaya inay yihiin dowlad